بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah yukrein oo duulaan ku qaaday gudaha ruushka iyo xukuumadda muuska oo sheegtay inay ka hortagtay iskuday lagu afduuban rabay diyaarad madaxda dowladaha dawaaqidda ah ee ka jira caalamka islaamka oo maanta ku shirsan waddanka sacuudiga haddaba maxay ka hadlayaan muxuuse kulankooda ka beddeli karaa xaaladda hadda taagan kooxaha karis ah oo mar kale u dhacay bangiyada maamulka gumaystaha yuhuudda iyo xogo laga helayo kooxaha ka dambeeya duulaanka xagga internetka ah ay sahaynadu wajahayaan daalibulcilmi ilaa amiir muslimiinta ku hoggaamiyey mid ka mid ah jihaadka ugu wakhtiga dheer taariikhda mucaasirka ah haddaba maxaan ka naqaannaa siirada hoggaamiyahaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo coolamulyoum
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda yukrein ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay weerar ku qaaday ruushka kuwaasoo loo adeegsaday diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn sida ay ku warantay warbaahinta xukuumadda kiyef wasaaradda difaaca ruushka dhankeeda waxa ay sheegtay inay ka hortagtay diyaarado gaaraya ilaa siddeetan iyo afar diyaaradood kuwaas oo lagu bartilmaameydsan rabay ilaa lix gobol oo qaarkood ka agdhow magaalada caasimadda ah ee moscow xukuumadda kiyef dhankeeda waxa ay sheegtay in ciidanka ruushka dhankooda ay ku soo qaadeen weeraro loo adeegsaday diyaaradaha isqarxiya kuwaas oo gaaraya boqol afartan iyo shan diyaaradood balse badankood la soo riday dhanka kale weerarka laga helayo magaalada mikholif ayaa sheegaya in shan ruux lagu dilay weerar duqayn ah halka tiro kalena lagu dhaawacay kadib markii ay beegsatay diyaarad aan duuliya lahayn oo ay leeyihiin ciidanka moscow dhankeeda warbaahinta xukuumadda moscow ayaa soo warisay in ciidankeeda sirdoonka ay ku guulaysteen inay fashiliyaan howlgal lagu doonayey in lagu afduubto diyaarad nuuca helokobtarka ah oo ay ciidankooda isticmaalaan kadibna laga dejiyo yukrein macluumo sirdoon oo ay heleen ayay sheegeen inay ku guulaysteen inay falkaasi ka hortageen oo la rumaysan yahay inay si wadajir ah u soo abaabuleen xukuumadda kiyef iyo isbahaysiga nato si dowladaha reer galbeedka ay uga faa'iidaystaan tiknolojiyadda militari ee ruushka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen eliyas cabdulaahi haye eliyas suheyb aad baad u mahadsan tahay waxaan halkan dhegaystayaasheenna maanta ugu haynaa wargeysyo kala duwan oo xiise leh kuwaas oo wax ka daabacay qodobo xasaasi ah waxaase ugu horrayntii usoo qabanaynaa qodob inta badan ay maanta nashrinayeen saxiifadaha ugu waaweyn caalamka waana in magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya uu ka furmay shir weyn oo ay isugu imaanayaan madaxda dowladaha carabta iyo kuwa cajamta waxaa soo hiib shirkan garawadeenka ah xukuumadda riddada ah ee sacuudiga iyadoona ujeeddada ugu weyn ee uu daaran yahay ku sheegtay sidii mowqif midaysan looga qaadi lahaa joojinta gardarada uu maamulka gumeystaha yuhuudda ka wada gudaha ghaza iyo guud ahaanba dhulka filistiin waxaase meesha aanan ka marnayn ayay tiri sidoo kale dagaalka lugta ah ee dhowaan maamulka gumeystaha yuhuudda uu ku galay gudaha dalka lubnaan waxaa shirkan isugu yimid sidaan horay u xusnay dhammaan madaxda dawaaqiidda ee ka socota waddamada carabta iyo kuwa cajamta madaxda shirkan ka qayb gashay waxaa ka mid ah rajab dayib ordogan waxaa sidoo kale shirkan aanan ka marnayn oo isagana yimid madaxweynaha maqaarsaarka ah ee fadhigiisu yahay daanta galbeed ee maxamuud cabbaas isagoona magaalada riyaad soo gaaray fiidnimadii axadda ensuhib arrinka xasaasiga ah ee sababay in warbixinno xasaasi ah laga daabaca qodobkan ma ahan in shir uu soo qabanqaabiyey sacuudiga misena daaran qadiyadan xasaasiga ah uu ka dhacaya magaalada riyaad balse arrinka la isweydiinaya ayaa ah sidee dowlado badan oo ka mid ah kuwa shirkan yimid misena horey si aad ah ugu qudlaamiye muslimiinta reer filistiin ay maanta u noqon karaan kuwo xal u soo dabaaliya lubnaan iyo filistiinba madaxda dawaaqiidda ah ee la safan maamulka gumeystaha yuhuudda misena sida aadka ah u qudlaamiya muslimiinta reer filistiin waxaa ka mid ah cabdilfataax al siisi oo la og yahay duniduna ay markhaati ka tahay inta falal ee liddi ku ah muslimiinta reer khaza uu ku kacay tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxaa sidoo kale meesha ku sugan oo aan horay u xusnay rajab dayib ordogan oo isagana la og yahay inuu ka mid yahay dadka isku muujiya misena afka baarkii keliya ka cambaareeya maamulka gumeystaha yuhuudda balse dhanka kale dacmiye sahaynada oo xitaa mar waataan ogeen in warbixinno soo baxay ay muujinayeen in maamulka gumeystaha yuhuudda kabaha uu har iyo habeen madaxa kaga istaagaya muslimiinta reer filistiin in lagu farsameeyo gudaha dalka turkiga xukuumadda ankarana iyadoo ogaalkeedu uu jooga ay usoo dhiibto kayaanka sahaynada si kastaba ahaatee shirkan ka furmay gudaha magaalada riyaad maanta inta badan hidlaynka warbaahinta isaga ayaa haysta waxaa la wada sugaana waa natiijada ka soo bixi doonta haddii ay noqon doonto mid dhaanta kalfadhiyadii kala duwanaa ee dhowaanahanba lagu dharaandhirinayo gudaha dalka qatar waxaa xusid mudan suhiib in arrinkan ay ku soo beegantay iyadoo tan iyo maalinnimadii sabtada ee isbuucan la isla dhex marayay in xukuumadda dawxa ay hakisay kaalinteedii dhexdhexaadnimo ilaa ayayna tiri ay dhinacyadu inoola imaanayaan arrimo la isku waafaqsan yahay oo aanan gadaal ka keeni doonin wax muran ah waa hagaag ilyas qodobka xiga bal dhegaystayaasha u soo qabo suhiib aad baad u mahadsan tahay haddii aan halkaa kaga tallaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa wargeeska cibriga ah ee israa'iil ilyowm waxa uu nashriye maqaal uu kaga hadlayo jabsi lagu sameeya dhammaan kaararka lacagta ee maamulka gumeystaha yuhuudda sida xogta majalladdu ay sheegayso waxaa gelinkii dambe ee maalinnimadii shalay mar qura lagu baraarugay in hakan lagu sameeyey oo la jabsaday dhammaan kaararkii ay adeegsan jireen shacabka sahaynada misena ay ugu jirtay lacagtoodii oo idil isuguna jiray fiisa kaar iyo master kaar suhib majalladda israa'iil alyowm waxay xogteeda intaasi ku daraysaa in kaararka maalinnimadii shalay la jabsaday ay ka mid yihiin kuwa deymaha lagu qaato sida kuwa ay bixiyaan shirkadaha cuntada iyo xarumaha shidaalka waxayna intaasi xogtu ku daraysaa in middan ay cabsi xooggan ku beertay shacabka sahaynada saacado fara badanna uu hakad ku yimid dhammaan suuqyada gumaystaha majalladda israa'iil alyowm waxay leedahay falkan waxaa ka dambeeya koox samaysa jabsiyada internetka oo lagu magacaabo anonymous for justice taasoo fadhigeedu uu yahay gudaha dalka iiraan tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa sida aan la socno maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa la kulmay jabsiyo tirabeel ah oo qaarkood warbaahintu ay soo tabisay halka kuwo fara badanna la aaminsan yahay in daaha ay saartay xukuumadda benyamin netanyahu kanina waxaa sidan loogu biiriyey mid ka mid ah howlgalladaas oo ay la kulmaysay xukuumaddan isugu yeertay israa'iil waa hagaag qodobka haddii halka aan kaga gudubno bal soo qabo qodobka xiga suhib waad mahadsan tahay markan waxaan dhegaystayaasheena usoo qabanaynaa warbixin uu nashriyey wargeeska the telegraf ee ka soo baxa dalka maraykanka taasoo diiradda uu ku saarayo sidee ayay saameyn xooggan ugu yeelan doonaan siyaasadda maraykanka dhammaan hantiilayaashii faraha badnaa ee garab istaagga u muujiya donald trump ololihiisii doorashada ee hadda warbixintu waxay leedahay bilyaneeradii fangaraynta ku sameeya ololihii doorasho ee Trump waxay kaalin xoogan oo saameyn leh ku yeelan doonaan siyaasadda Mareykanka afarta sane ee soo socota. wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii laba kun lix iyo toban doorashadii Mareykanka ee uu ku guulaystay Donald Trump bilyaneero fara badan oo Ameerikaan ah iyo maalgashato ayaa xilligaas waxay ka cagajiideen inay hantidooda ku garab istaagaan ninkan balse markii afartiisa sane uu soo dhammaystay misna xilka uu la wareegay Joe Biden Donald Trump ayaa mar kale waxa uu qaaday olole uu dadka ku dhexgalayo misna bilyaneerada Mareykanka uu ugu soo bandhigayo qandaraasyo ay habboon tahay inay maalgashtaan bilyaneerada Ameerikaanka ah ee warbixintu ay magacaabayso waxaa ka mid ah Elon Musk oo loo aqoonsan yahay inuu yahay ninka ugu taajirsan dunida waxay warbixintu leedahay ninkan ayaa fangareeyay hantidii ugu badneed ee Donald Trump uu helo kambeynkiisii hadda waxaa suhib intaasi sii dheer warbixintuna ay sheegaysaa in bilyaneero kale oo fara badan iyaguna ay qarash gareeyeen misna ay Donald Trump markan ku garab istaageen malaayiin dollar gunaanadkii waxay warbixintu leedahay dhammaan raggan lacagtooda uma aysan fangareen si keliya ay garab istaag ugu muujiyaan Donald Trump balse meesha waxaa ku jira qorshooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay inay helaan macaash ka badan lacagta ay bixiyeen iyo inay saameyn xoogan ku yeeshaan siyaasadda gudaha dalka Mareykanka waa hagaag guud ahaanna intaasayaan ku hakinaynaa xubintii wargeysyada oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan
لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag daalibulcilmi ilaa amiir muslimiinta ku hogaamiyey mid ka mid ah dagaalada jihaadka ee ugu wakhtiga dheeraad taariikhda mucaasarka ah warbixintan soo socota oo ah qaybta koowaad warbixinno aan idinkaga diyaarinay taariikhda amiirkii mujaahidka ahaa mulla cumar mujaahid waxaa soo jeedinaya walaalkeen xaaris cabduqaadir كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبنون الأموات وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح markaan u kuurgalno taariikhda bulshooyinka una fiirsano koritaankooda iyo sidoo kale hoobashadii ku dhacda iyo burburkooda waxaa durbadiiba inoo soo baxaya in mejdiga iyo gobonimada shucuubtaasi ay mar walba u taagnaayeen una soo halgamayeen rag ka mid a haldoorkooda bulshada reer afghanistaan waxay nasiib u yeesheen in fatro ka mid a wakhtiyadii ugu adkaa ee taariikhdooda uu allah u soo saaray geesi u soo cusboonaysiiye halganka ummaddan ay kaga badbaado haadaanta dulliga iyo hoobashadii lala damacsanaa waa amiirkii mu'miniinta iyo hogaamiyihii mujaahidiinta ee asheekh mulla maxamed cumar mujaahid allah u naxariiste barnaamij loogu magacdaray aclaamul afghaan ayaa looga qisooday masiiradii jihaadda ee sheekha iyo hogaamintiisii imaarada kaasoo si faahfaahsan looga taariikhiyey xilliyadii kala duwanaa ee noloshiisa mulla maxamed cumar mujaahid waxaa dhalay mowlewi qulaam nebi ibnu mowlewi maxamed rasuul ibnu mowlewi baas maxamed wuxuu ka soo jeedaa qoys mutudayin ah wuxuuna sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii uu ku dhashay deegaanka shaahimad oo hoostaga degmada khaarkiis kana tirsan wilaayada qandahaar oo dhacda koonfurta dalka afghanistan wuxuu mulla maxamed cumar allah u naxariista uu ka soo jeedaa qabiilka bashtuuniya hotaag kaasuu ku abtirsado miirwees oo ah awowah reer afghanistan ee dalka ka xoreeyay safawiyiinta markii uu geeriyooday waalidkiisa ayay qoyska mulla maxamed cumar ay ka guureen qandahaar iyagoo u wareegay gobolka uruskaan halkaas ayna ka bilaabatay marxaladdii ugu horreysay ee noloshiisa waxaana ula noolaa adeeradiisii kale ahaa almowlawi maxamed anwar iyo sidoo kale mowlawi maxamed jumca isaga oo siddeed sanna jir ah ayuu mulla maxamed cumar galay dugsiga hoose ee lagu barto culumta sharciga kaas oo maamulo ka ahaa adeerkiisa mowlawi maxamed jumca sidaas ayuuna ku bilaabay waxbarashadiisii hoose waxaana labadiisii adeerba ay door muhiima ku lahaayeen barbaarintiisa iyo waxbarashadiisa wuxuu ardaynimadiisii ahaa qof dadaal badan oo guulo ka xaqiijiya barashada culuumta isla madrasada adeerkiisa ayuuna kusoo qaatay daraasadii dugsiga hoose iyo dhexe markii uu gaaray da-da siddeed iyo tobanka sano wuxuu bilaabay daraasada marxaladda sare ee barashada culuumta sharciga hase ahaatee uma suurtoobin inuu dhammaystirto waxaana u hakatay daraasadaasi sababo ku aadan afgembigai shuuuciyiinta ay ku qabsadeen talada dalka afghanistan sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii mulla maxamed cumar da-diisu ma dhaafsiisneen labaatamaadka markii ay shuuuciyiintu afgembi militari kula wareegeen xukunka kadib inqilaabka waxaa mulla cumar iyo ardayda la midka ahayd ee xilligaasi u cuntami weysay in ay sii wataan waxbarashada maadaama dagaalkii shuuciga ee mulxidiinta uu beegsanayo culimmada dalabatulcilmiga ardayda jaamacadaha iyo kuwa la midka ahaa ee fidinaya aqoonta wacyigelintana ku howlanaa ee ka howlgelaya dalkaas afghanistan wuxuu sidaas awgeed mulla maxamed cumar uu arrin lama huraana u arkayey in la hakiyo waxbarashadii ka socotay madaarista laguna biiro jabhaadkii dagaalka si loo ilaaliyo mas-uuliyadda waxbarashadaasi wuxuu halgankiisi jihaad ka bilaabmay degmada dihraawud oo ka tirsan wilaayada uruskaan isagoona ka barbardagaalamayay xarakadii inqilaabka islaamiga in muddaha uu ka jihaadayay magaalada dihraawud waxay shakhsiyadda mulla cumar mujaahid ee la soo ifbaxday karti iyo geesinimo ay si dheer tahay in lagu tilmaamay hogaamiye jihaadeed midka ugu geysisan gaar ahaan markii loo eego raggii ku sugnaa gobolka uruskaan oo martigelinayay dagaalo ka dhan aha shuuciyiinta wuxuu kaalin muuqata ku yeeshay howlgallo badan oo jihaadi ah kuwaasoo ka dhacayay furimihii kala duwanaa ee gobolka wuxuuna hogaamintiisa dagaalo badan iyo inuu ku guulaystay camaliyaad kala duwan awgood uu allaah qubuul waasac ah u geliyey quluubta mujaahidiinta xilligaasi markii ay mujaahidiintu qorsheynayeen fulinta weeraro abaabulan oo ka dhaca degmada dahraawud si loogu beegsado shuuiciyiinta waxaa dhammaan hogaamiyaasha jabahaadkii kala duwanaa ee mujaahidiinta ay mulla cumar u doorteen inuu hogaamiye guud ka noqdo dagaalka waxaana ka qayb qaadanayay macrakadaasi ciidamo ka kala yimid meelo kala duwan balse ku midoobay dagaalkaas ka dhankaha cadowga islaamka wuxuu allah fadligii uu mulla cumar awooday in uu howlgallo guulaystay uu ku beegsado shuuciyiintii ku sugneed magaalada dahraawud iyadoona dhaawicii ugu horreeyey uu ka soo gaaray dagaalkaasi sidaas ayuu muddo saddex sano isaga kala gudbayay furimaha isagoo hogaamiye ciidan ahna sifalka fole ciidamadii ruushka iyo kuwii shuuciyiinta ugula dagaalamayay deegaanada gobolka uruskaan ee bartamaha dalka afghanistan waxaa mulla maxamed cumar asxaabtiisa iyo mas-uuliyiintii jabahaadka wakhtigaasi ay sheegaan in inkastoo mulla uu ahaa qof aad u da'yar xilligaasi haddana uu ahaa qof haysta salaaxiyadda in uu qaado mas-uuliyad fulinna kara dhammaan acmaasha jihaadka wuxuuna ku jiray ay yidhaahdeen nolol aad u qiimo badan iyo caafimaad aad u hersareeya markii uu sannado kusoo qaatay jihaadkii gobolka uruskaan wuxuu kun sagaal boqol siddeetan saddexdii isaga iyo walaalihiisii mujaahidiinta ay u jihaysteen si ay isku xer ugu soo sameeyeen howlgalladii jihaadiga ay ka socday degmada maywand ee wilaayada qandahaar halkaasi wuxuu kasii ambaqaaday jihaadkii ka dhanka ahaa shuuuciyiinta isagoona qayb ka noqday jabhaddii dagaalka uu hogaaminayey faydullah aqunzaadah oo hoostegaya xarakadii inqilaabka islaamiga wuxuu jihaadkiisa iyo ka qaybgalkii uu allah waafajiyey ee howlgallo badan oo jihaadi ah kadib uu hantay kalsoonida mujaahidiinta ku sugneed gobolka qandahaar maadaama uu ahaa qof wax badan ka bartay asaaliibta dagaalka allahna uu guulo badan waafajiyey waxaa isaagaasi madax bannaan lagu aasaasay jabhad jihaadi ah oo hoos tagtaa xarakadii jihaadul islaami taasoo iyadana uu hoggaan ka ahaa sheekh mowlawi maxamed nebi almuxamedi sida caadiga ahna wuxuu mulla uu halkoodii kasii ambaqaaday howlgalladiisa isagoona intii u dhexaysay kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii ilaa kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii howlgallo badan oo guulaystay ka fuliyey deegaan hoostaga degmooyinka maywand jiri binjiway iyo dand kuwaas oo goor dambe caan ku noqday in loogu yeero talisyadii mujaahidiinta ee looga soo duulayo ciidamadii ruushka waxaana maalin kasta martigelin jireen dagaallo u dhexeeya mujaahidiinta iyo askartii duulaanka ee ruushka sidoo kale waxaa deegaanka shahrasafaa iyo dulaadka magaalada qalaad ee wilaayada zaabul ay martigeliyeen howlgallada mulla cumar isagoona si toosa dagaaladaas uga qayb geli jiray hubka ugu jeclaa inuu ku dagaalamo mulla maxamed cumar wuxuu ahaa qoriga r b g-ga isticmaalkiisana wuxuu u lahaa xirfad gaar ah sida lagu sheegay barnaamijka looga taariikheeyey hogaamiyahani waxaa sidoo kale xusid mudan in gobolka kandahaar gaar ahaan degmooyinka maywand shiiri iyo sidoo kale binjiwaay ay ahaayeen goobihii ugu caansanaa ee uu jabka ka soo gaaray ciidamadii ruushka gaadiidka iyo dabaabaadkii ruushka ee lagu gubay deegaanadaasi waxay ciidamadii ruushka ka samaysteen derbiyo difaac ah oo ay dhigeen labada dhinac ee waddada u dhexaysa gobollada kandahaar iyo heeraad si ay uga ilaaliyaan rasaastii mujaahidiinta wuxuu mulla maxamed cumar mujaahid uu jihaadkii ka dhanka ahaa midowda shuuuciyiinta uu ku dhaawacmay ilaa afar jeer halka markii u dambeysay dhaawacii soo gaaray uu ku waayey ishiisa midig waxaana kandahaar iyo wilaayaadka deriska lah ee uu ka socday dagaalkii ka dhanka ruushka oo mulla ka ahaa hogaamiye fariid ah islamarkaana ka soocan gudaha mujaahidiinta sidoo kale waxaa jira xusuuso iyo sheekooyin laga soo reebo dhacdooyinka jihaadkii mulla maxamed cumar ee ka dhanka ahaa ruushka kuwaas oo muujinaya sidii ay ahayd geesinimadiisii dagaalka waxaa jiray saldhig ciidan oo lagu magacaabi jiray biduwaanu bosta kaas oo ciidankii ruushka ay ku lahaayeen gobolka kandahaar cadowga ayaa iska soo hormariyey gaari taangi ah oo ay dhigeen goob halis ah si aysan mujaahidiinta ugu suurtoobin inay halkaasi weeraraan waxaana taangigaas uu si toosa u abaari jiray mujaahidiinta markii ay damcaan inay beegsadaan jihaadiyiintii ayaa ku dhibtooday arrintaasi iskudayo badan oo ujeedkoodu ahaa beegsiga taangigaasi si looga takhallusna waa ay fashilmeen inkastoo iskudayo badan la sameeyey balse ugu dambeyn waxa mujaahidiintu ay jabhaddii zanki xasaar ay uga yeerteen mulla maxamed cumar wuxuuna mulla allah fadligii ku guulaystay in uu taangigaas ku bartilmaameedsado qori r b g ah islamarkaana uu gubo dhacdadaasna waxay xilligaasi guul weyn u ahayd mujaahidiinta deegaanka maxallajaad ee u dhow magaalada kandahaar wuxuu mulla cumar ku burburiyey gaadiid iyo taangiyo badan oo ay lahaayeen cadowga iyadoo uu la socday xilligaasi saaxiibkiisii cubaydallah kaas oo goor dambe noqday wasiirkii difaaca ee maalmihii ay jirtay imaaradii hore ee afghanistan maalin ka mid a maalmihii uu socday jihaadkii ka dhankaha ruushka wuxuu mulla maxamed cumar oo ula socday mulla baraadir islamarkaana uu watay afar baalooto iyo qori r b g ah ay bilaabeen in ay howlgallo beegsadaan kolonyo ciidamadii ruushka ah howlgalkaasoo loo adeegsanayo qoriga r b g-ga ee afarta baalooto waxay ku guulaysteen gubidda afar isugu jirta taangiyo iyo gaadiidkii uu watay cadowga mulla baraader waxa uu sheegay in taangiyadii ruushka ee uu gubay mulla maxamed cumar ay noqdeen kuwo tirabeel ah heer raggii mujaahidiinta ahaa ee tirinaya ay gebyahaanba awoodi waayeen in ay xisaab ahaan usoo gudbiyaan
كذا الأصحاب والرسل بها أبطال أمتنا أمتنا بها شهداؤنا الأول الأول فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل هنيئا أيها البطل بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii soddon iyo shanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii soddon iyo shanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada waxaana ku guda jirnaa baabkii saddexaad ee kitaabka kaasoo ka warramayey tilmaamaha ummaddan ka dhigayey kuwa u qalma hoggaaminta dunida qoraaga markan wuxuu ka hadli doonaa horumarka islaamiga iyo saamayntiisa ku aadan aadanaha soo bixidda horumarka islaamiga ah iyo dhismihiisa qarniyadii ugu horeeyey ee hijriga gaar ahaan xilligii nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam waxay ahayd dhacdo cusub oo taariikhi ah waxay ahayd dhacdo weyn oo saamayn ku yeelatay diimaha akhlaaqda siyaasadda iyo bulshada horumarkaasi wuxuu beddelay jihada horumarinta aadanaha isagoo u jiheeyey adduunka dhabbaha cusub ee islaamiga ah dacwada islaamiga ah waxay ahayd mid ku faaftay gacanta ambiyada iyo mubashiriinta dhabbaheedana ay ku jihaadaan mukhlisiinta laakiin ducaaddii hore ma aysan awoodin inay yagleelaan dowlad ku dhisan mabda'a diinta ilaa uu ka yimid nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam iyo kalifyadii ka dambeeyey islaamku wuxuu gaaray guulo cusub oo taariikhda aan horay loo arag guulahan waaweyn waxay jaahiliyada gelisay xaalad cusub oo aan horay u soo marin taas oo aanay garanayn siday uga bixi karto jaahiliyadu waxay dhigaysay in diinta loo arko mid ruuxi ah oo keliya laakiin islaamku wuxuu noqday mid ruux iyo maadi ah nabadgelyo nolol xoog bulsho dowlad iyo siyaasad intaba wadata islaamka waa diin fudud oo la fahmi karo oo caqligal ah xigmadna ku salaysan iyadoo ka soo horjeeda khiyaaliga quraafaadka iyo sheekooyinka been abuurka ah sharciga allaah oo sugan ayaa laga soo dejiyey samada isagoo ka sarreeya shuruucda iyo qiyaasaadka dadka islaamka waa horumar wanaagsan oo ku dhisan ruuxda alla kacabsiga daacada ammaanada iyo xushmadda dadku waxay dhexdiisa ku yihiin kuwa siman oo aan kala saraynin balse lagu kala sarreeyo uun alla kacabsiga islaamku wuxuu mudnaanta siiyaa aakhiro taas oo dadka qalbiyadooda dejisa noloshoodana farxad gelisa markaas ayuu yaraaday tartanka iyo loolanka nolosha adduunka taasi oo hoos u dhigaysa iskhilaafka iyo iscolaadinta taas oo ah mid ka duwan markii loo fiiriyo bulshooyinkii jaahiliyada ee buuqa iskudhicidda iyo kala daadsanaanta ku jiray oo tiirarkoodu burbursanaayeen waxay ahaayeen bulsho midka weyn uu dulmiyo kan yar kan xoogga lehna cuno midka tabarta yar xoolihiisa waxay ku tartamayeen madadaalo iyo fasahaad waxayna u dagaalamayeen awoodda maalka iyo raaxada dhammaan adduunyadu waxay isu rogtay dagaal isdaba joog ah bulshaduna waxay noqotay mid cadaab ku dul nool allah wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku leeyahay ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون kadib waxaa soo ifbaxday dowlad cadaalad ah oo ay dadku u siman yihiin kana ilaalinaysa in kan xoogga leh uu dulmiyo midka daciifka ah oo ilaalinaysa akhlaaqda dadka si la mid ah sida ay u ilaaliso guryahooda iyo hantidooda sidoo kale ilaalinaysa dhiiggooda iyo sharafkooda kuwa ugu akhayaarsan uguna suhdiga badan waxay ahaayeen hoggaamiyaasheeda dhanka kale waxaa jiray dowlado ku dhisan dulmi iyo jowr oo madaxdeedu ku suntanaayeen khiyaano iyo dulmi dadkeedu waxay ku tartamayeen cunidda hantida dadka kale kutumashada cirdigooda iyo daadinta dhiiggooda dowladdan waxay madaxdoodu ahaayeen kuwa loo soo qaato tusaalaha ugu xun ee sharta waxaa dhargi jiray caloolahooda iyo eeyahooda halka ay gaajoonayeen raaciyadeeda guryahooda ayaa ahaa kuwa bilicsan halka bulshadooduna ay dhar la'aayeen sidaas darteed islaamku lama kulmin caqabad dadka ka hortaagan inay soo galaan islaamnimada sidoo kale ma aysan wejihin wax dhib ama culays ah si ay u aqbalaan islaamka ma aysan jirin wax sabab ah oo ay ugu laabtaan jaahiliyadii gaalnimada ahayd qofka markii uu islaamku soo galo waxba kama lumi jirin waxna kama waayin waxa uu dareemayey qabowga yaqiinta macaanka iimaanka iyo sharafta islaamka waxa uu heli jiray dowlad xoog leh oo uu ku faano saaxiiba difaaca naftooda iyo cirdigooda nafsad deggan iyo kalsooni nolosha ah kadib dhimashada sidaas darteed dadku waxay bilaabeen inay ka guuraan xerooyinkii jaahiliyada kuna biiraan mucaskaraadka islaamka iyagoo doorashadooda ku socda dhulka gaalada wuxuu noqday mid laga qaxay kelimaddii islaamka ayaana sara martay iyadoo uu heerkeedu weynaaday ilaa fitnadu dhammaatay oo diintu u sugnaatay allaah oo keliya qalbiyada adkaa iyo kuwii qalafsanaa waxay bilaabeen inay jilcaan oo ay xasuus qaataan mabaadi'da islaamka iyo xaqiiqooyinkiisa ayaa si tartiib tartiiba ugu dhex milmay nafaha iyo maskaxda dadka qiimaha shayga ayaa isku beddelay indhaha dadka hortooda miisaankii hore ee jaahiliyaduna wuxuu isu beddelay mid cusub oo islaami ah jaahiliyada waxay noqotay dhaqdhaqaaq gadaal u socda oo u muuqday doqonnimo iyo caqliyari in lagu sii dhegganaado islaamkuna wuxuu noqday arrin horumar leh oo casri ah oo ay dadku ku faanaan oo ay ka muuqdaan astaamihiisa dhulka oo dhan si tartiib ah ayuu islaamku la wareegayay iyagoo aan dareemin socodkiisa sida dadka ku nool dhulka aysan u dareemin wareegga qoraxda tani waxay ka muuqataa falsafadooda diintooda suugaantooda iyo dhaqankooda waxaa laga dheehan karaa fikradooda qotada dheer iyo shucuurtooda waxaana arrintaa muujinaya dhaqdhaqaaqyada islaaxiga ah ee soo ifbaxay xitaa kadib markii ay muslimiinta hoobteen على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii soddon iyo shanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqada tan xigta ayaa noo ballana sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا